faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idlahaantiinba meel walbo joogtaan iyo si walba maqalkayga raadyaha cadaado oo idiin soo gaarayaba saaxiibayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo cambaarayn kala kulmay boqolaal shacab ah oo ku sugan gobolada waqooyi ee soomaaliya dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay shir lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socota hay-adda w f b dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo isu diyaarinaysa ka faa'iidaysiga khayraadka shidaalka ee ku jira badda soomaaliya somalilan oo ka qayb gashay shir ka furmay magaalada kambaale ee caasimadda dalka yuganda faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan dhaliyey oo ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose howlgalla dad lagu soo qabqabtay oo ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaali galbeed faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo dil haweenayda ah loogu geystay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cali khaliif gallayr hogaamiyihii maamulkii hore ee la magacbaxay khaatumeysteed oo digniin lama filaan ah u diray maamulka muuse biixi madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo ballanqaad u sameeyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddanka maraykanka dhaqdhaqaaq looga soo horjeedo go'aan ay qaadatay dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ka dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka jubbaland qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale wacan oo wanaagsan waa habeennimo sabti ah axad ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay labaatan iyo sideedda bisha sagaalaad ee sebteembar laba kun sagaal iyo toban warka caawa waxaa soo saaray idinlana socodsiin doona anigoo ah jila jaamac jila dhanka farsamada waxaa qayb ka qaatay anise cali xuseen xasan axmed maxamed iyo maxamed axmed aadan haybe aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cambaareyn waxa uu kala kulmay boqolaal shacab ah oo ku sugan gobolada waqooyi ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cambaareyn kala kulmay dhanka baraha bulshada kadib markii uu sawir la galay yuusuf cali tuke oo maxkamad ku taala dalka maraykanka ay ku eedeysay xasuuq dad soomaaliyeed oo ku sugnaa gibiley somalilan xilligii maxamed siyaad barre dowladiisii ay ka arriminaysay soomaaliya xildhibaano siyaasiyiin iyo bulshada isticmaasha baraha bulshada ayaa madaxweynaha aada ugu dhaliilay in maanta uu kiciyey dareenka ehelada dadkii soomaaliyeed ee ku dhintay gacantii maamulkii milatariga ahaa ee horey soomaaliya u soo maray waxaan magaca ummadda soomaaliyeed raaligelin u siinayaa walaalaha reer somalilan oo madaxweyne farmaajo uu dib u damqiyey dareenkooda soona xusuusiyey maalmihii murugada lahaa kadib markii uu sawir la soo galay shaqsi ku eedeysan dembiyo dagaal iyo xusuuqa dad soomaaliyeed ayuu yidhi xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya maxkamad ku taala dalka mareykanka ayaa dembi waxa ay ku heshay korneyl yuusuf cabdi cali oo ku magac dheer korneyl tuke oo la sheegay inuu jirdil iyo xasuuq qaran uu u geystay xilligii uu socday dagaalkii sokeeye ee soomaaliya korneyl yuusuf cabdi cali oo ku magac dheer korneyl tuke waxaa horay ay maxkamadi ugu xukuntay inuu bixiyo magdhow gaaraya shan boqol oo kun oo dollar kaasi oo magdhow looga dhigayo dad ay waxyeello ka soo gaartay xilli uu ciidamo ay hogaaminayay ay jirdil iyo xasuuq intaba u geysteen qaybo ka mid ah dad ku dhaqan soomaaliya dhacdooyinka lagu eedeeyey ee la sheegay inay dhaceen sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii ilaa iyo sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii sida uu xusay warqad shaqsi dacwad ka gudbiyey korneyl tuke dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay shir dhowaan lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimada dalka canise cali xuseen ayaanba qaadaysa dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay shirka caalamiga ah ee madasha wadatashiga soomaaliya ee horaanta bisha soo socota ka furmi doona magaalada muqdisho ee caasimada dalka wasiiru dowlaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi xaamud ayaa sheegay in shirkan ay kasoo qaybgeli doonaan dhammaan hay-adaha taageero soomaaliya iyo dowladaha kale waxa uu sidoo kale tilmaamay in dhammaan lagu casuumayo madaxda maamul goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya shirkan ayaa intuu socdo waxaa diiradda lagu saari doonaa kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta amniga soomaaliya waxaa maanta igu farxad ah inaan shacbweynaha soomaaliyeed aan la qaybsado in ay soomaaliya ayay ay martigelin doonto shir caalami ah oo ka dhici doona bisha kowda octoobar iyo labadeeda magaalada muqdisho shirkaasoo loo yaqaano madasha wadatashiga soomaaliya ay kasoo qaybgalayaan ilaa iyo afartan dowladood iyo hay-ado fara badan oo daneeya soomaaliya horumarkeeda dhaqaale horumarkeeda siyaasadeed iyo horumarkeeda amniba waxaan marka annaga aan maanta kalsoonida aan ugu qabana soomaaliya ay ka mid tahay in amnigii aan aan wax ka qaban karno in dhaqaale ahaan aan ku filna inaan aan shararka noocaas aan aan qaban karno habmaamuuska soomaaliya maanta inuu horumar gaaray oo ay diyaar u tahay inay hoosgarayso ama ay qabato shararka noocaana oo ilaa iyo kontomeeyo wadanoo kala duwan ay kasoo qeybgalaya marka farxad bay noo tahay shirka labada beri soconayo maalinta iga ugu horeysa waa maalinta ama technicalka farsamada ay wasaaradaha sida u qeybsan yihiin tulaha qaranka siyaasadda loo dhan yahay arrimaha bulshada horumarinta dhaqaalaha iyo amniga iyo cadaaladda maalinta labaadna waxaa noo hadli doona imaan doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha qaranka mudane xasan cali kheyre sidoo kale waxaa meesha imaan doona madaxda maamul goboleedyada wadanka iyo gobolka banaadir oo iyagana kasoo qeybgeli doona marka waxaan rajeynaynaa inaad qof kastoo soomaaliya maanta uu hamnigiisii iyo uu kor u qaado aan aragno inay dowladdanada ay waxaasoo shirka noocaas ay wadankeeda ku qabsan doonto dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa ka faa'iidaysiga kheyraadka shidaalka ee ku jira gudaha biyaha caalamiga ah ee soomaaliya xasan axmed maxamed ayaanba qaadaya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay in isku diyaarinayso xilligan kafaahideysa kheyraadka baddeenna magaaladaas sabab ee caasimada waddanka itoobiya waxaa ka dhacay shir lagu lafaguraya sida looga faa'idaysan karo kheyraadka shidaalka uu leeyahay dalka oo ay soo aabashay wasaaradda macdinta iyo batroolka ee dowladda federaalka ee soomaaliya shirkan waxaa ka qayb galay dhammaan xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada khubro dhanka shidaalka ee ka socotay waddanka norweed waxaana diirada lagu saaray diyaargarowga soo saaraysta kheyraadka baddeenna gaar ahaan shidaalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdintii batroolka ee dowladda federaalka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxauu sheegay in shirkaas uu ahaa mid wax ku ol ah islamarkaasna muhiimadaasi ahayd in aqoonhaan iyo xirfad ahaanba loo fahmo diyaargarowga qaabka loo soo saaraya iyo nuuc u yahay shidaal laga qodayo gudaha waddanka soomaaliya waxaa isla meel dhignaa habka ugu casirsan ee loo soo maamulayo shidaalka marka lasoo saaray kaas oo ay ku midaysan yihiin soomaalida oo dhan ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdintii batroolka ee dowladda federaalka ee soomaaliya dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolkii macdinta ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdiqaadir waxauu sheegay in laga gaashaamanayo in marka shidaalka lasoo saara uusan khatar ku noqon dadka iyo ummadda soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socota hay-adda cuntada adduunka ee w f b mar kale anise cali xuseen xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ayuu ka dhacay kulan u dhexeeya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filij iyo madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cunnada ee w f b da qaybteeda soomaaliya master aseya aroya kulankaas oo ujeedkiisu ahaa sidii w f b iyo maamulka gobolka banaadir ay isaga kaashan lahaayeen barnaamijyada lagu taageerayo arrimaha la xidhiira wax soo saarka dalka iyo shaqo abuurka kulankani ayaa sidoo kale waxaa loogaga hadlay sidii xal waare loogaga gaari lahaa arrimaha barakacyaasha iyo sidii iyo sidii taageero dhab ah loogu samayn lahaa qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar filij iyo madaxa w f b ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa in la fuliyo mashaariicda lagu garab istaagayo wax soo saarka beeraha iyo khayraadka badda soomaaliya kulanka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cunnada adduunka ee w f b da qaybteeda soomaaliya ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filij waxa uu ka hadlay waxyaabihii ay isla meel dhigeen hogaanka w f b da maamulka somalilan ayaa ka qayb galay shir ka furmay magaalada kambaala ee caasimada dalka uganda maxamed axmed aadan haybe ayaanba qaadaya maamulka iskiis madax banaanida ugu dhawaaqay ee somalilan ayaa ka qaybgalaya shir lagu wado inuu ka furmo magaalada kambaala ee caasimada dalka uganda kaasi oo isugu yimaadaan inta badan baarlamaanka dalalka barwaaqa sooranka shirkan ayaa waxaa sanad waliba kasoo qayb gala dalalka barwaaqa sooranka oo ay sanadkan ka mid noqonaysa xukuumadda uu hogaamiyo muuse biixi cabdi ee somalilan shirka dalalka barwaaqa sooranka ayaa waxaa somalilan ku matalaya islamarkaasina wafdigeeda hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad golaha wakiilada maamulka somalilan axmed yaasiin waxaa sidoo kale ka mid ahaa wafdiga somalilan gudoomiyaha arrimaha dibadda ee golaha wakiilada axmed nuur kijandhe xokayaha guud ee golaha cabdirasaaq siciid ayaanleh iyo xildhibaan maxamed waabeeye wafdigaasi somalilan uga qaybgelaya shirkaasi ayaa waxaa ku marti qaaday madaxweynaha dalka ugandha yuwera musefeni isagoona casuumaad ballaaran u sameeyey madaxda kasoo qaybgelaysa shirkaasi barwaaqo sooranka ee ka furmaya magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda waxaa sidoo kale xusid mudan in wafdiga maamulka somalilan ku matalaya shirkana ay kulan la yeeshaan maalinta arbacada wasiirka arrimaha dibadda uganda iyagoona kala hadli doono xoojinta xiriirka labada dal shirkan ka furmaya caasimada dalka uganda ee kambaalaha ayaa waxa uu noqonayaa shirkii lixdan iyo afaraad ee ay yeeshaan baarlamanka dalalka barwaaqa sooranka iyadoona ay noqonayso markii koowaad ee dalka uganda martigelinayso shirkaasi muddo laga joogo laba-iyo konton sannadood faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan dhaliyey oo ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose cawil ciise indhacadde ayaa warkan inoo soo diray qaraxa khasaare geysta ayaa maanta ka dhacay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya magaalada marka ayaa kusoo waramaya in dhalinyaro oo ku sugnaa goob ay ku ciyaarayeen ciyaarta loo yaqaano qamaarka ee lala eegtay qaraxa nooca bambagacmeedka ah islamarkaana lagu tuuray xilli ay howlahooda ku jireen kooxda dhallinyarada ah ayaa la tilmaamay inay ku sugnaayeen goob ku taalla magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu weeraray bambagacmeed nooca gacanta laga tuura islamarkaana lagu weeraray dhallinyarada sida wararku ay tilmaamayaan waxaa dhaawac uu soo gaaray lix ka mid a dhallinyaradaas oo mid ka mid a dhaawac culus uu qabo islamarkaana la geeyey isbitaalka guud ee magaalada marka maamulka degmada ayaa xaqiijiyey qaraxan inuu dhacay waxa ayna sheegeen in dhallinyaro un kaliya lala eegtay balse halka bambada lagu weeraray aynan ku sugnayn mas-uuliyiin ama askar ka tirsan ciidamada ruux ka mid ahaa dadkii ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen ayaa idaacadda waxa uga waramay sida qaraxaasi u dhacay iyo sidoo kale tirada dadka ku waxyeelooba intaba meel dhalinyaro iska fadhiso oo markaas isaga baanshaanaysa ayaa wax dama ah lagu duuray meeshii waxaa ka dhacda marka khasaaro oo dhaawac soo gaaray shacabka markaasi meesha ku nool ah dadku maxay ahaayeen ma dhalinyaro maxay ahaayeen dadka ma dhalinyaro oo iska shacab ayay ahaayeen oo marka ciyaalka xaafadda ahaa meelahaas iska qaxweynayeen khasaaruhu intee maraya marka adiilaa hadda lixa dhaawaca lixdana hal qofa waxaawaa xaaladdiisa aad u culus inta kale waa iska dhowyihii xaaladooda qaraxu maxaa la leeyahay ma mid meesha lagu aasu ahaa ma mid sunuuc kale loo adeegsado ah muxuu ahaa
wuxuu ahaa adin mid oo markaasi gacan ahaan loo soo tuuray haye meel daaqada loogu soo tuuray
indhahaagu bal maxay qabteen laamihii amniga hadday soo gaareen dad ma la soo qabtay dad hadda aan ugu guda jiraa qabashadooda waa in lagu daas joogaa haddeer saan u jeeda oo ciidanka u socdeen inay soo qabtaan ay ku jiraan maamulka magaalada marka xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegeen in falkan ay aada uga xun yihiin islamarkaana laamaha amnigu ay ku daba jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen ciddii ka dambeysay ee weerarkaasi lagu qaaday dhallinyarada maamulka degmada ayaana sidoo kale sheegay in laamaha amnigu ay ku jiraan dadaal badan oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka xogayaha maamulka degmada marke ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in dadka dhaawacyadoodu ay culus yihiin loo qaadi doono dhanka magaalada muqdisho sida uu yiri cawil ciise indhacade raadiyo cadaado muqdisho howlgallo lagu soo qabqabtay dad fara badan ayaa ciidamada ammaanka ee dowlad deegaanka soomaaliyeed ee soomaali galbeed waxa ay ka sameeyeen magaalada jigjiga ee soomaali galbeed anise cali xuseen ayaa anba qaadaysa ciidamada ammaanka ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen xaafado ku yaala gudaha magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida iyagoo kusoo qabqabtay dad u badan dhallinyaro inta uu howlgalku socday ayaa ciidamada ammaanka waxa ay kusoo qabteen in ka badan afar boqol iyo siddeetan dhallinyaro ah kuwaasi oo lagu tuhmayay inay falal amni darro ay ka wadeen xilliyada habeenkii ah qaybo ka mid ah gudaha magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida gaashaanla sare deeq carab ibraahin madaxa dembi ka hortaga ciidanka booliska d d s oo warbaahinta la hadla ayaa u xaqeejiyey in raggaas la qabtay xogtooda ciidanka uu hayay islamarkaana qaar ka mid ah dhallinyarada xabsiga la dhigay halka kuwo kalena la sii daayey sidoo kale deeq carab ibraahin ayaa waxa uu sheegay in dhallinyarada la xiray lagu saameyn doono baaritaano islamarkaana ciidanka booliska dowlad deegaanka soomaalida ay sii wadi doonaan howlgallada laga samaynayo gudaha magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil haweeneyda ah maantay lagu geystay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xasan axmed maxamed khasaaro ayaa anba qaadaya warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dil saaka kooxuhubaysa ay ka geysteen suuqa bakaraha ee magaalada caasimadda ee muqdisho wararka ayaa sheegaya in dilka loo geystay haweeney sideetan sana jir aheed oo ku ganacsan jirtay gudaha suuqa bakaraha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho haweene la dilay ayaa wax magaceeda lagu soo koobay xadiya taas oo ku iibsan jirta suuqa shaah sida ay warbaahinta raadiyo xadaad u xaqiijiyeen wariyaal ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho rakuubaystan bistoolada ayaa marxumadda ku toogtay wadada labaad ee suuqa bakaaraha ee loo yaqaana jadmardhaxaan ayaana halkaasi iskaga baxsada kooxyo dilkaasi ka dambeeyey macadda ilaa hadda sababta ka dambeysay dilka haweenadaasi balse waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo baaritaana dad lagu soo qabtay ka sameeyey jidka labaad ee suuqa bakaaraha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho wararka qaar ayaa sheegaya in haweenadaasi ay korinaysay carruur ogoon ah ay hore uga shaqayn jirtay nadaafadda dhismaha madaxtooyada qaranka soomaaliya ee magaalada caasimada ah ee muqdisho dilkan haweena da-da ah ayaa ka qayb noqonaya faalada kuwa amniga oo maalmo u dambeeya kusoo badanayay degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada buulo barde ee gobolka hiiraan sida warkan uu ku soo diray wariyaha gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika gaar ahaan kuwa dalka jabuuti ee ku sugan degmada bulobarda ee gobolka hiiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka sameeyeen degmada bulobarda ee gobolka hiiraan howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa yimid kadib markii degmada bulobarde uu ka dhacay qarax khasaaro geystay dad goobjoogayaal ah ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in qaraxaas uu ahaa miino lagu aasay dhulka kaas oo ka dhacay suuqa lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala degmada bulobarda ee gobolka hiiraan ugu yaraan laba ruux oo shacab ah ayaa la tilmaamay in qaraxaas ay ku dhaawacmeen mana jirto dhimasho ka dhalatay qaraxaasi ka dhacay degmada buloburde suuqa uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa la sheegay in toddobaadkii mar ay isugu yimaadaan dad xoolodhaqata iyo ganacsato halkaas keenta waxyaabaha kala duwan islamarkaana wax lagu kala iibsada suuqaasi weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada buloburde ee gobolka hiiraan oo ku saabsan qaraxan ka dhacay degmada buloburde deegaanada gobolka hiiraan xilliyo kala duwan waxaa ka dhacay qaraxyo qaarkood ay sheegteen ururka al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu ballanqaad u sameeyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddanka maraykanka mar kale xasan axmed maxamed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan dalka maraykanka ayaa ballanqaad u sameeyey soomaalida ku dhaqan gudaha waddankaasi madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlayay munaasabad xarga looga jirayo dhismo cusub oo safaaradda soomaaliyeed ee washington looga iibiyo maraykanka ayaa sheegay inuu booqan doono gobollada soomaalida ku badan tahay gaar ahaan kuwa sida aadka ah looga taageeray barnaamijkai qaaraan qaran madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale carabaabay deegaanada uu booqanayo kuwaas oo kale ah minnesota ohio texas virginia iyo toronto iyo sidoo kale meelo kale oo ka mid ah waddanka maraykanka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu tilmaamay in loo kala hormarinayo sida loo kala taageeray waagii uu ololaha doorashada ku jiray ee oranaya lacagtii ugu magacdaray qaaraan qaran ugu dambeeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in booqashahaas uu fulin doono marka uu soo gabagabay safarkuu hadda ku joogo maraykanka islamarkaasna markuu muqdisho yimaado markale dib usoo laaban doono sidii la ii doortay hadda ay ugu horraysa inaan maraykanku soo noqdo oo qorshahaygu u ahaa inaan tago eh, minnesota iyo ohio iyo boston iyo texas iyo toronto naftigeeda sidaan u kala hormariyena waxa waye sidii noo taageereen waagii qaran qaran aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa taageeradu mar walbaba ay u hayaan dowladda iyo wadaniyadooda ay mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dowladooda insha allah waa idiin soo noqonaya sida ugu dhaqsiyaha badan meelahaasaan sheegana waa booqanaya hadduu eebba yidhaahdo
safarka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ah markii ugu horreysa oo uu tago dalka maraykanka tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha soomaaliya dhaqdhaqaaq looga soo horjeedo go-aan ay qaadatay dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka jubbaland mar kale cawil xuseen dhacde ayaanba qaadaya
wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa kusoo waramaya in dibadbaxyo aan joogsi lahayn ay ka socdaan magaalooyin dhaca waqooyiga gobolkaas islamarkaana ay sameynayaan dadka deegaanka oo aad kaga soo horjeeda go-aan dowladda federaalk oo ay xabsiga ku dhigtay wasiirka amniga ee maamul goboleedka jubbaland saacadihii aanu soo dhaafnay waxay wararku tilmaamayaan in dibadbaxyadu ay ka dhaceen magaalooyin badan oo dadku ay aada u taageersan yihiin wasiirka xiran islamarkaana ay kaga soo horjeedaan go-aanka dowladdu ay ka qaadatay maamulka jubbaland nabadoon idriis oo ka mida odayaasha dhaqanka ee degmada baled xaawo ayaa sheegay in ay walwal badan ay ka qabaan sii socoshada dibadbaxyadan iyo dhaqdhaqaaqyadan isdaba jooga ee dadku ay ku codsanayaan in wasiirka amniga lasoo daayo waxa uuna sidoo kale sheegay in dowladda federaalk ay ugu baaqayaan in ay tixgeliso rabitaanka shacabka islamarkaana ay sii dayso wasiirka rabshaduhu ay ka dhasheen ee ku xiran magaalada muqdisho sida uu yiri adeero haa waa jiraan shacabka waxbay kala hayaan shacabka waa banaanbaxayaan iyo banaanbax culus baa ka jiray saddex degmo doolow galab xaawo iyo meesha la yidhaahdo luuq qaybtan galbeed ugu xoog badan gobolka gedo dhammaantiis wuxuu aad u dareemahayaa nin qiimo badan ugu fadhiyey ama wax badan u taray oo ahaa wasiirkii jubbaland ayay ilaa hadda ka banaanbaxayaan oy dowladda ka codsanayaan in wasiirkii loo soo daayo ayay ka codsanayaan marka banaanbaxyadaa way jiraan in wasiirka ay dadka shacabka aada u jecel yihiin oy tabahayaan waxtarkana ay ku jeclaadeen aysan wax kale ku jeclaanin in shacabka baaqiisa ay dowladdu maqasho muxuu ahaa ay u sii dayso wasiirka ay ka cabanahayaan ayaan baaq ugu diri lahaa dowladda muxuu ahaa federaalka ugu horeeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda golaha baarlamaanka aqalka sare dhammaantood waxaan baaq u diraya in shacabka rabitaankiisa la raaco waayo dowladnimadu waa shacabka shacabkaada mar haddii ay ku raacsan yihiin waa inaad baaqooda yeeshaa laftigood marka dowladda federaalka shacabka aad baa markii la dooranayo ugu bannaan baxeen sidaas awgeed waxaan leenahay dowladda ha u dhagan oglaato shacabka baaqooda iyo codsi magaalooyinka luuq baleda xaawo iyo sidoo kale deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka iyo degmada ceelwaaq ayaa dadku waxa ay kasoo horjeesteen go-aanka dowladda federaalka waxayna ugu baaqeen in la sii daayo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan oo muddo ku xiran magaalada muqdisho waxgaradka iyo maamulada ayaa waxa ay sheegeen in ay ka walwalsan yihiin in rabshadahaas iyo dibadbaxyada dadku ay sameynayaan ay ku dhex dhuuntaan shaqhsiyaad qaswadayaala islamarkaana dhibaatooyin amni ka geysta magaalooyinkaas guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta inagulow waxaa intaa ku dhan war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray aad kala socoteen mawjada sideed sideed dhibic shan megaartis radio cadaado warka caawa waxaa idiin soo saaray anigoo ah jila jaamac jila idinlana socodsiinayay farsamada waxaa qayb ku lahaa xasan axmed maxamed anise cali xuseen iyo maxamed axmed aadan haybe tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal isma dhaafno